suudaan ayaa gasho qalalaasa kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexeysa taliyaha ciidamada milatariga jenaraal cabdulfataax burhaan iyo jenaraal maxamed xamdaan dagaalo oo ah taliyaha ciidamada aresafta ee milatariga deg dega ah kuwaasi oo dagaal u dhex maray bishii abriil caasimada wadankaasi ee khartuum dalku waxa uu galay qalalaaso dhowr sano ah tan iyo markii kacdoonka shacbigu ay xoog kaga tuureen xukunka madaxweynihii muddada dheer cumar xasan al bashiir sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii dimuqraadiyadii nooleed muddada aadka u yar ee xilliga kala guurka ayaa meesha ka baxday markii ay kusoo biireen milatariga dalkaasi colaada ayaa burburisay wadanka oo ay ku dhinteen in ka badan sagaal kun oo qof bishii oktoobar sida ay sheegtay qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee se dadka u dhaqdhaqaaqa iyo kooxaha bulshada iyo dhakhaatiirtuba waxa ay sheegeen in khasaaraha dhabta ah uu aada uga badan yahay tiradaasi shir ay yeesheen madaxda urur goboleedka igad oo ay ku midaysan yihiin dalalka bariga afrika ayaa labada jenaraal ee suudaan waxa ay ku heshiyeen in si sharuud la-aan ah ay u joojiyaan xabadda ugu dambeyntiina colaadaasi loo maro wadahadal siyaasadeed iyo in la qabto weji ka weji kulamo ah oo sida bayaanka ka soo baxay ururkaasi axaddii toddobaadkan lagu sheegay in ay kusoo dhammeeyaan colaadooda burhaan oo ah guddoomiyaha golaha sare ee talada dalka suudaan ayaa qayb ka galay shir sabtidii ka dhacay dalka jabuuti kaasi oo xilka haya madaxtinimo ee igad dhanka kale dagaalo oo aan la ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigay ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxda urur goboleedka igad war-saxaafadeed ay soo wada saareenna ayaa looga hadlay wadahadalkooda inkastoo wax tafaasiil dheeri ah iyo goortaba aan lagu sheegin wadahadalada dhinacyada labadan jenaraal si kastaba ha ahaatee alex maxamed oo ah la taliyaha madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa axaddii waxa uu ku sheegay khadka exka oo twitterka la dhihi jiray in jenaraalada suudaan ay aqbaleen kulan oo ah shan iyo toban maalmood gudahood si markaasi gogol loogu xaaro tallaabooyin isdabajoog ah oo lagu dhisayo kalsoonida ugu dambeyntiina taasi ay horseedi doonto ayaa la yiri wadahadallo iyo xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro colaada suudaan in ka badan lix milyan oo qof ayaa lagu qasbay in laga saaro guryahooda oo ay ku jiraan hal dhibic laba milyan oo magangelyo doon u aaday dalalka dariska sida lagu sheegay tirooyin warar ah oo qaramada midoobay ee soo saartay gobolka daarfuur oo horaantii labadii kun ay ka dhacayeen ololaha xasuuqa iyo colaadaha isdabajooga ahaa ayaa waxaa taasi u bedelay rabshado isirnaceeb ah iyadoo r s f iyo tan maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ahba ay weerar ku qaadeen qoomiyadda afrikaanka ah sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobeyba wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa horaantii bishan waxa ay sheegtay in labada dhinac ee milatariga suudaan ee r s f ta iyo sidoo kaleeto kuwa kaleetaba ay mas-uul ka yihiin dembiyo dagaal amaba dembiye ka dhana xuquuqul aadanaha oo ay ka geysteen daarfuur haddiiba labada oo laisku daray aysan wada geysanin